kooxda kuwa baysan bastoolado ayaa weerar gaadmaha ku dilay korneyl mustafa beer dilcashe oo ahaa talyaana masugidda deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada caasimaddaah ee muqdisho goobjoogayaal la hadlay idaacaddan kulmiya ayaa sheegay in taliyaha iyo mid ka mid a istaafkiisa la dilay islamarkaana kooxii dilka geystay ay horey usii kaxaysteen gaari nooca raaxada ah uu watay korneyl mustafa beer dilcashe wararka ayaa intaasi ku daray in talyaha nabadsugidda ceelasha biyaha ee xali la dilay oo horey usoo noqday taliyaha ammaanka ee degmooyinka yaaqshid ee kaaraan ee gobolka banaadir al-shabaab ayaa durbadiiba sheegtay mas-uuliyadda taliyihii nabadsugidda deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ilaa iyo haddana ma jirto wax waraha ka soo baxay dowladda soomaaliya gaar ahaan laamaheeda ammaanka ee ku aadan dilka xali loogu geystay deegaanka ceelasha biyaha taliyaha nabadsugidda ee deegaankaasi sidan oo kale ayaa al-shabaab waxay dilal iyo qaraxyo ay ka fuliyaan gudaha magaalada muqdisho kaasoo waxyeelo ay kasoo gaarto inta badan dadka shacabka iyo aanan waxba galabsan waxaana xusid mudan in magaalada muqdisho beryahan dambe amnigeeda uu xabacsanaan uu ku jiray arrintaasina loogu baaqay dowladda soomaaliya inay wax ka qabato